Shirka wadatashiga bulshada iyo maamulka degmada Balcad ayaa galay maalintii saddexaad iyadoo lagu casuumay qeybaha kala duwan ee ganacsatada degmada. Shirka oo maalinimada Sabtida ah si rasmi ah ugu daahfurmay degmada Balcad ayaa waxaa shir gudoomiyey Usimaha gudoomiyaha degmada Balcad ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee degmada mudane Ismaaciil Bara Nuur. Intuu socday kulanka ayaa waxaa diiradda lagu saaray sidii ganacsatada degmada u gudbin lahaayeen maamulka cusub cabashooyinka ay qabaan iyo sidoo kale talooyinkooda ku aadan horumarinta adeegyada degmada ganacsatada ayaa la wadaagay maamulka aragtidooda ku saabsan sida loo xoojin karo iskaashiga ka dhexeeya bulshada iyo maamulka loona abuuri karo jabi ganacsi oo fududeynaya horumarka degmada ugu horeyn gudoomiyaha dowlada hoose ee degmada Balcad Cabdixakiin Xuseen Islaaw ayaa ka warbixiyey muhiimada kulankan kulan wadatashi wadatashigaasoo ka kooban bulshada qeybaheeda kala duwan shirkan waxaa shir gudoomiyey oo shalay sagaalka bisha markii ahayd furay gudoomiyaha degmada ahna duqa degmada mudane qaasim cali nuur maalintii ugu horeysay shirkaasi waxaa lagu furay odayaasha dhaqan qeybahooda kala duwan maadaama maamulka degmada uu yahay maamul doorasho ku yimid oo golo deegaan xubnood ka kooban ay odayaasha dhaqanka soo gudbiyeen maadaama maamulka uu yahay maamul waxaa la dhahaa nidaam doorasho ku yimid waxaa awalan doorka siinay in aan la kulanno horta odayaasha dhaqanka shirka waa maalintii labaad maanta ajandaheena wuxuu yahay inaan la kulanno ganacsatada degmada balcad qaybaheeda kala duwan intii noo suurtagashay inay macnaha ka soo qayb galaan shirkan shirka muhiimadiisa wuxuu ka kooban yahay sidee degmada balcad loo horumarin karaa amba wax looga bedeli karaa xaaladda hadda ay ku sugan tahay dhanka kale qaar ka mid ah ganacsatada degmada balcad ee kasoo qayb gashay kulanka ayaa dhankooda kulanka ka dhiibtay fikradahooda ku aadan horumarinta bulshada afadda qof waliba iyo soo qaaday niyadii aan odhanayeen ee hamaydhahayeen sida soomaalida u taqaano ka xafaayad ayaa la soo qaadaa jidka goolkiisa lasoo dhooga marka waxay u baahan tahay in boosio loo sameeyo oo la yidhaahdo qofta halkan wax dhigayso a la arkaa in tallaabo sharciga laga qabaa la yidhaahdo oo laga fogeeyo dhabaha afkiisa taas xarnu looga talayaa jawaabay taas meeshaasaan uga baxay waxaan u sheegaa maamulka inay dekadayna ee tahay webiga dee webiga markay jibaalaydo beeraha soo fasho muxuu ahay beeraha ay soo limaan qudaarta soo guraan ganacsiga lacagtaas la siiyo waxay kusoo naqanaya degmada waxaa ka faa-iidaysanayaan dukaanayda maqaayalayda habarta hilibka gadayso tanyacyada gadayso laakiin haddee qofka lacagta jaabka ay ku haysato muxuu ahay loo soo falin beerihii ay abaar yihiin waxba kasoo booxnaayan u badan waxaa maamulkayna ka codsanayaan sharafta leh in ay webiga markasta ay noo soo deeyaan si aan dalaga u gurino beeraha aan u tabacno degmadaynu waa jecelnahay inay bilac fiican noo noqoto noo weynaato oo sida kaaraan oo kale markaa maraysid bacdaa niyadda iga soo dhacday waa inta loogadii biyihii daadii hayaan alxamdulilah taasoo kale waxaa rabnaa inaan noola dhiso oo beledka alxamdulilah bilacdeeda si fiican loo dhiso okay meesha webiga agtiisa keliga agtiisa wuxuu leeyahay meel biyo xareen boo lahay oo biyihi soo lagu sawro alxamdulilah beerahaas beeraha laga dhigtay beerahee dalkaas laga bixiyo si fiican oo meel oo biyo soor laga dhigo alxamdulilah alxamdulilah maanta laisku baahan birna laisku baahan yahay marka waxaa rabaa beeraleyda
ugu dambeynna kulanka waxaa si wada jira u soo xiray gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee degmada balcad iyo ku-xigeenkiisa
isxog weydiin ah bulshada inay iswax weydiiso maxaa yeelay maamulka waa maamul hadda koley la doortay oo ka yimid shacabka soo doorteen in waxyaabaha jira lees weydiiyo ayuu koonkeynana ku saabsan yahay waayo maxaa yeelay in haddee qaldanayna qaladkeena noola sheego haddaan saxannayna meeshaas waa ku saxantiina la yidhaahdo waxyaabaha meesha ku jiro waaye maamulka maba xanaaqi karabo xanaaq ma yaalo waxbaa qofka bini aadan waa waa qaldoomi karaa waana saxmi karaa marka waxaa rabnaa cid kasta oo fikrideeda iyo halaaligeeda ka hadashay ee, waxaa leenahay ma dhaliilayno teeda kale waxaa lagu soo celceliyey tan ugu horeyso amniga waayo amniga waa nolosha furaheeda koowaad waaye haddaan amni la helin nolol ma jirto marka insha allahu tacaala arrinkaasna kulley ka maamul ahaan hadduu ilaahay waa idinka qaadaynaa waxaan la kaashan doonaa hay-adaha amniga si arrinkaasi oo loo adkeeyo waxaan ku waxaan kusoo waxaan kusoo gunaanoodaa guddoomiyinkii xogeenka inuu noo soo gabagabeeyo oo shirkeena noo soo xiro waana mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maantana waxaa waaye idinkoo ganacsatada oo haldoorka ahay oo labeentii ganacsiga degmada balcada Eh, waan idinkaga mahad celinaynaa waqtigiina iyo idinkoo idii taalo shaqooyin badan iyo howlo badan iyo baaba iyo idiin furan yihiin aad ka soo tagteen qaarkiina soo xirteen waan idinkaga mahad celinaynaa aan leenahay mahad idinka gaarto En, taaliyan en, en, teeda kale eh, shalay haddii maamulkii degmada balcad oo ahaa mid eh, lasoo magacaabay maanta ma ahan mid lasoo magacaabayo waxa waaye mid aad aad idinka iyo bulshada dhexdooda ka yimid Eh, mar walba oo maamulka oo hoos loo daadajiyo loo daadajiyo eh, oo dadka dadweynaha loo celiyo eh, way kasii qurux badnaaqneynaysaa markii hore say ahayd Eh, ma jiri jirin la tashiyadan iyo eh, arrimahan maanta laakiin fikirkiina iyo taladiina ayaa raba in degmada wax looga qabto laguna hogaamiyo laguna dhabo haddii wax qaldan yihiin waxaa qaldan la isu sheego la saxo mihii oo toosin u baahan oo ama horumar u baahan la tilmaamo wax laga qabto kulankan ayaa fursad u noqday ganacsatada in ay si toosa ula hadlaan mas-uuliyiinta degmada islamarkaana ka wada hadlaan qorshaha mustaqbalka iyadoo maamulka cusub uu ballanqaaday in talooyinka iyo baahiyaha bulshada ay ku saleyn doonaan qorshaha shaqo ee soo socda